magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa laga daafuray mashruuca horumarintii abaabulka dhalinyarada kaa oo looga gol leeyahay awootiinta dhalinyarada horumarinta bulshada iyo amniga deegaanka munaasabad lagu daafuraya mashruuca ayaa waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo ugu horeeya wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha xubno ka socda maamulka gobolka iyo kan degmada baydhabo iyo dhammaan ururada dhalinyarada ee ka shaqeeya deegaanada koonfur galbeed soomaaliya ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay maxamed cabdi maxamed oo ah madaxa mashaariicda tobta nabadda iyo agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha koonfur galbeed mudane qaasin sheekh maxamed iyaga oo si wada jir ah ugu warbixiyey faa-iidooyinka mashruucan projectiga magaciisa waxaa ka muuqanaysa intaas waxaa la yidhahdaa expanding civil space and stimulating youth inclusive political processes soomaaliya muddo dheer waxay ku jirtay geedi socod oo ah institutional building ama dib u dhisid dowladeed ayay ku jirtay dhanka kalena dhalinyaradu soomaaliya waxay ka tahay boqolkiiba toddobaatan iyo shan iyo wax ka badan ayaa la yidhaahdaa marka waa aada ayay muhiim ugu tahay dhalinyaradu in ay door fiican oo firfircoon oo wanaagsan oo positive ah ay ka qaataan institutional buildingka soomaaliya haddii kaleeto waxay noqonaysaa xooggii ugu badnaa oo ummadda soomaaliyeed ayaa dayacan ayaa ka dayacan in ay majaalkaas soo galaan oo ay macnaha isha qayb ka noqdaan inta fadhiyay wasiiradan iyo dadka aabbayaalkiina dhali dadku mida in fursad walba ta helna in helna dadaa dhalinyaraba meeloon degan koonfur galbeeda ku mid yihiin xaqaan leeyihiin laakiin fursadda un helna ma helna mayka biirena khawaariij mayka mayan bahena baddaan bahen taariibaan bahen bayrataan nagadeen ano burcad badaan nagadeen walaas dhan ilaahay iyo ma noojiye laakiin alxamdulilah ilaahay un may fursad ninsiyay ini un iyo ku bedelnaano meel la fadaayo mudan waqtigaan sidii ilaahayba ninka doori
qaar ka mid ah mas-uuliyiintii kasoo qayb gashay furitaanka mashruuca ayaa dhankooda soo dhabeeyey hay-adaha brograamkan fanka bixinaya iyo kuwa fulinaya iyo wasaaradda cayaaraha iyo dhalinyarada qaabka ay isu kaashanayaan oo iskaashigaas saddex geesoodka ah oo dhalinyarada lagu horumarinayo aqoontooda iyo cabacitigooda lagu dhisayo islamarkaana loogu shaqaynayo waxaa haddeer gadaasheena ku qoranaya youth inclusivity in political processka ah ama dhalinyaradu inay qayb ay ka noqdaan geedi socodka siyaasadda waxaad u fiican waaye soomaaliya markii la joogana koonfur galbeed waxaan filayaa inay tahay dowladda keliya oo dhaqankaasi in dhalinyarada siyaasadda laga qaybgeliyo ama geedi socodka dowladhiska ay qayb ay ka noqdaan meesha keliya oo ay ka jirto mudnaanteeda iyo aragtidaas iyo siyaasaddaas iyo hogaamintaasana cidda isteedka madaxda ka ah oo madaxweynaha ugu horeeyo ayaga ayaa mudnaantaas qaadanaya
dhalinyarada hooba boqolkiiba meelka sheegay todobaatan iyo shan ilaa siyeetan alka sheegee marka dhalinyarada saaqsan badan ina lan hela ina la jiheeye oo maaragtay meeliyo in jeedaan lan tilmaamo jidka oo maaragtay khaldan laha ku hira shaqo eedin weyn waay ugu dambeynna wasiirka wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane salmaan cali ayaa sheegay in kan wasaarad ahaan ka shaqeyn doonaan horumarinta iyo awoodsiinta dhalinyarada koonfur galbeed lagu faa'iidey doonaa dhalinyaro dhan boqol iyo siddeetan dhalinyaro oo rulahaantii muddo toddoba bilood ah wax lagu bari doono lana rajeynaya insha allahu tacaala dhalinyarada ka faa'iidaystay in aqoontooda ee ku soo naqaan deegaanka kuna horumariyaan deegaankooda hadduu ilahay raalla ka noqdo waxaan rabnaa inaan ugu horeyn u mahadnaqno hay-addii fangareysay doonarkii mashruucan fangareysay ee ugu horeyso u n b maxaalaha u n ta ugu horeysay dhammaan somali puntland waxaan leenahay aad iyo aad u mahadsan tihiin wasaaradda dhalinyarada iyo shaqaalaheeda run ahaantii ka shaqeynaysa mashruucan ayagana waa u mahadnaqeynaa dhalinyarada sida voluntariga ah aqoon koronsi ah jecel in deegaankooda wax u qabtaan kana shaqeeyaan nabadda oo ka faa'iideysanaya mashruucan ayagana waa u mahadnaqeynaa mashruucan ayaa qayb weyn ka qaadanaya horumarinta dhalinyarada soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku dhaqan maamulka koonfur galbeed soomaaliya